gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka qeybgalayay munaasabad lagu xusay sanad guurada afraad ee kasoo wareegtay aasaaska xarunta xanaanada caruurta aqoonta ah iyo danyarta ee maamo ugaaso ayaa sheegay in ay ka go-an tahay gacansiinta iyo garab istaaga xarumaha lagu xanaaneyno ee caruurta aqoonta ah iyo kuwa danyarta ah isaga oo ku ammaanay maamulka xaruntan maamo ugaaso adeegyada muhiimka ah ee ay u qabtaan sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir ay diyaar u yihiin in ay dhiirigeliyaan caruurta agoonta ah si ay heer uga gaaraan noloshooda waa kan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo arrimahaas ka hadlaya darxumada ku noolaa inta dhex gashay ka kaxaysay meel isugu geysay hantidii ilaahay maaragtay ama dhaxa loo hesho ama wax kasta ha noqotee na dhulkeedii inta dhistay dejisay ee ku hayso waxaan leenahay maamul ugaas waa mahadsan tahay ilaahay abaalkaaga jannada ha ka dhigo halkan dadka fadhiyo waa samafalayaal ay wada badan yihiin waa runtii dad wada aqoon-yahan ah oo bees u ah barnaamijkan aada hayso in badan oo kula midana halkan ayay fadhiyaan oy maaragta aanan kow iyo laba profesor cali ambasadoorka iyo la sheegay faadumo caad laftirkeeduna ogsoonahay inay jeish hayso iyo maaragtay intiinaan halkan fadhido marka annaguna mas-uuliyaddaasna saaran uun qolo kastaba waxawaaye meeshay joogto ayaan waxaan gacan ka geysan karnaan ka geysanaa agoommo fara badan kuwo badan oo daryeel u baahan waana mas-uuliyaddii waajibaadkana saaran ayay kamid ay ka mid tahay haddana macaalin wasiir bashiir goobow macaalin wasiirka qoyska annaguna hadda waxaan u iclaamin u astaynay agaasimo u gaar ah qoyska iyo maaragtay ubad annagoo ugu talagalnay inaan doorkeyna ka qaadano habeen holadaa ugu dambeysay waxaan fiirsanayay balstation la jeedinayay oo aan rabno inta bannaanka ayagoona hadda joogo inaan intaan meel u dhisno u qurxino hooy iyo maaragtay halkaas aan uga sameynay iyo waxbarashaba haddii ilaa ihaahdo laba kun labaatan iyo shanta gudaheedana waxaan rajaynaynaa meeshaasi inaan nawada daah furi doono insha allah munaasabadan oo ay bandhigyo kaga qayb qaateen qaar kamid a caruurta lagu xanaaneeyo xarunta maamo ogaaso ayaa waxaa goobjoog ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano guddoomiyaasha ururada haweenka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale